qalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay warbixin khamiistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa waxay muujisay in kooxaha argagixisada ay khatar joogto ah oo baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaana sanadkii lasoo dhaafay oo dhan kim bredmeyer oo ka tirsan v o a ayaa warbixin inooga diyaariyey waxaana soo koobaya nuur xasan nuur
warbixinta ayaa lagu sheegay in maraykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka labada kun iyo labaatankii markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyey ee maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump hase yeeshee warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda argagixisada ah ee dowladda islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay ciraaq iyo suuriya ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah dilkii ay sanadkii labada kun iyo labaatankii geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sannadihii hore warbixintu waxay sheegtay in alqaacida iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaaro weyn oo soo gaaray laba hogaamiye oo muhiim ahaa haddana shabakadahoodu waxa ay sii wateen inay ka faa'iidaystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee bariga dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo kuwaas oo ay ku fuliyaan weeraro argagixiso waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku soo gabagabaysay in alqaacida ay xoojisay joogitaankeeda dibadda gaar ahaan bariga dhexe iyo afrika halkaas oo ay ku harsan yihiin a q a p oo loo soo gaabiyo alqaacidada gacanka carbeed ee fadhigeedu yahay yemen al-shabaabka geeska afrika iyo jamaacaad nasr al islaam walmuslimiin oo ka howlgasha gobolka saaxil kooxahaasi argagixisada ayay warbixintu tilmaamaysaa inay yihiin kuwa ugu firfircoon uguna khatarsan caalamka warbixintu waxay intaasi raacisay in iiraan ay sii waday inay taageerto falalka argagixisada heer gobol iyo heer caalami intii lagu guda jiray sanadka labada kun iyo labaatankii gobol ahaan iiraan waxay taageertaa kooxaha ay bahwadaagta yihiin ee ka howlgala baxrayn ciraaq lubnaan suuriya iyo yemen oo ay ku jiraan xisbullah iyo xamaas warbixintu waxay sheegtay in saraakiisha sarsare ee alqaacida ay sii wateen in ay sii deganaadaan iiraan oo ay fududeeyaan howlgallada argagixisada caalamiga ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee corbis qudus ayaa weli ah jilayaasha ugu horeeya ee iiraan ee ku lugta leh taageeridda qoritaanka argagixisada maalgelinta iyo shirqoollada yurub afrika iyo aasiya iyo labada ameerika warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in masiibada caalamiga ah ee covid sagaal iyo toban ay cakirtay muuqaalka argagixisinimo taas oo caqabado iyo fursado u abuurtay kooxaha argagixisada inkasta oo masiibadani ay caraqaladaysay safarada argagixisada maalgelinta iyo howlgallada haddana kooxaha argagixisadu waxay la qabsadeen arrintan iyaga oo isticmaalaya internetka si ay u sii wadaan xagjiraynta kuwa kale qaska iyo qalaanqalka iyo dhiirigelinta weeraro ka dhaca adduunka oo dhan dowladda islaamiga ah ama daacish waxay ka faa'iidaysatay qalalaasaha si ay u xoojiso aragtida xagjiraysan ee rabshadaha ku salaysan iyaga oo u sheegaya kuwa raacsan in fayraska covid sagaal iyo toban uu yahay carada ilaah ee galbeedka ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixintu inkasta oo ay jirto khatarta argagixisinimada warbixintu waxay sheegtay in maraykanku uu sii waday in uu door weyn ka ciyaaro maxkamadaynta dagaalyahanada argagixisada ajnebiga ah ee isis iyo in la ururiyo wadamada xulufada ah si loola dagaalamo argagixisada caalamiga ah warbixinta ayaa lagu soo gebagabeeyey si loo hubiyo in dagaalyahanada daacish ee ay qabteen ciidamada dimuqraadiyiinta suuriya in aysan weligood dib ugu soo laaban goobaha dagaalka maraykanka waxa uu sii waday inuu tusaale u noqdo soo celinta muwaadiniintiisa oo uu dacweeyo marka ay ku habboon tahay kuwaasi waxaa ku jira toban qof oo lagu eedeeyey dembiyo la xiriira argagixisinimo warbixintii kembaradamyar oo v o eda ka tirsan waxaa soo jeedinayay nuur xasan nuur halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington